bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaal iyo labaatanka bisha abriil sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka galmudug ayaa waxa ay ku waramayaan in aada loo adkeeyay ammaanka magaalada caasimada u ah maamulkaasi iyadoo maalinta beri a lagu wado halkaa inay ka dhacdo doorashada madaxtinimada maamulka galmuduga wadooyinka soo gala magaalada ayaa la dhigay sida wararku ay sheegayaan ciidamo aada u fara badan oo ah kuwa qalabka sidaha waxaana goobaha qaar lagu arkaya ciidamada oo teelteel u taagan goobaha waxaa sidoo kale jira xaqiijinta amniga inay ka qayb qaadanayaan ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika ee amisom ee la geeyay halkaasi wadooyinka soo gala magaalada iyo sidoo kale gudaha magaalada ayaa lagu arkaya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka galmudug kuwaasoo ka qayb qaadanaya xaqiijinta amniga caasimada kumeelgaarka ee maamulka galmudug dhanka kale wararka aynu ka helayna magaalada cadaado ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka galmudug ayaa waxa ay ku waramayaan in magaalada ay ka soconayso arrinta ku aadan dhageysiga musharaxiinta ah oo la doonaya in saacadaha soo aadan ay hortagaan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya si ay halkaasi kaga jeediyaan khudbadahooda ku aadan waxqabadkooda haddii ay xilka ku guulaystaan murashaxiinta oo gaaraya ilaa iyo saddex murashax ayaa waxaa la sheegay in saacadaha soo aadan ay baarlamaanka maamulka galmudug ka horjeedi doonaan khudbadahooda ayagoo ku cadday doono waxa ay qabanayaan haddii xilka madaxweynaha maamulka galmudug loo doorto guddiga doorashada madaxweynaha galmudug ayaa waxa ay sheegay in maanta oo sabti ah baarlamaanka ay hor imaan doonaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha galmudug ilaa iyo saddexda musharax ee u taagan qabashada xilkan ayaa jeedi doona khudbadahooda kuwaasoo kala ah axmed ducaale geele xaaf brofesor cabduqaadir shirwac iyo sidoo kale axmed shariif cali hilowle waxaana musharaxiintan ay yihiin kuwo ololo aada u xoogan ka wada magaalada cadaado sida ay wararkaynagu soo gaarayaan dowladda soomaaliya ayaa ku fashilantay wadahadallo lagu waday in lagu mideeyo galmudug iyo ahlu sunna oo isku diidan arrimo siyaasadeed awgeed kuwaasoo haatan la filaya doorashada kadib mar kale in dib loo anbo qaado wadahadaladoodii ka hore fashilmay dowladda soomaaliya ayaana u fasaxday galmudug inay sii wado qorshaha ku aadan doorashada madaxweynaha oo maalinta biri oo xad ah lagu waday inay ka dhacda magaalada cadaado ayadoo musharaxiinta ah iyo sidoo kale xildhibaanada maamulka galmudugna gaareen magaaladaasi maamulka ahlusunnah wal-jamaaca ayaa waxaa golihiisa dhexe ayaa waxa ay ku eedeeyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya in ay sabab u ahaayeen burburka wadahadaladii hakadka uu ku yimid ee ka socday magaalada muqdisho war-saxaafadeed ka soo baxay ahlu sunnah ayaa lagu sheegay in xildhibaanada laga soo doortay cadaado ay fashileen wadahadaladii galmudug ay la lahaayeen waxaana ay sheegayaan in aysan quseyn wax kasta oo ka soo baxa doorashada galmudug lagu wada inay ka dhacdo maalinta beri ah war-saxaafadeedka ahlusunna madaxa warfaafinta maamulka ahlusunna wal-jamaaca muxudiin cali jimcaale ayaa sheegay in wadahadaladii ay tanaasuleen tanaasulaad fara badan ay ka sameeyeen balse xildhibaanada kasoo jeeda gobolka gobolada dhexe ay wax waliba iyagu qaseen sida hadalka uu dhigay dowladda federaalk soomaaliya ayaa u fasaxday galmudug doorashada maalinta beri a lagu wada inay ka dhacdo halkaasi galmudug waa ahlusunna wal-jamaacana dhinacooda waxa ay sheegeen in wax waliba oo ka soo baxa aysan qusay doonin maamulkooda sida uu ku waramay madaxa warfaafinta culamaa udiinka ahlusunna wal-jamaaca halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxay ku waramayaan in ciidanka ammaanka ee maamulka galmudug gacanta ay kusoo dhigeen shan ruux oo la sheegay inay kusoo geysteen gabar yar oo ka mid ah dadka deegaankaasi sida warbaahinta uu sheegay gaashaanlo dhexe axmed nuur cali gadaar oo ah madaxa booliska qeybta magaalada gaalkacyo ragga falkan isugu jira kufsiga iyo jirtiliilka geystay ayaa hadda ku xiran saldhigga ciidanka booliska ee magaalada gaalkacyo taliyaha qeybta booliska ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in goordhow uu faahfaahin ka bixi doono ragga falkaasi ay kusoo qabteen ee dhacdadani geystay shanta nin ee lagu soo qabtay howlgal ay ciidamada maamulka puntland ka sameeyeen magaalada gaalkacyo kadib markii ciidanka booliska ay heleen warbixinta ku aadan falkan ka dhacay goobtaasi bishii juun ee sanadkan shan dhalinyaro ah ayaa maxkamad ku taala deegaanada maamulka waa deegaanka galdogob ee puntland ay maamusho waxaa ka dhacay fal noocani ah iyadoona sidoo kale xukun lagu fuliyey dhalinyaradii falkaasi geysatay kaasoo isugu jiro xabsi jeedal iyo sidoo kale lacago lagu ganaaxay xukunka dhalinyaradaasi waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan puntland iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada ayadoona isla goobtaasi lagu fuliyey xukunkaasi ciidamada ammaanka ee galmudug waxay haatan sheegayaan in maxkamad lasoo daagi doono ragga falkaasi ka dambeeyey dhowaana la keeni doono cadaaladda horteeda xildhibaan ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ku eedeeyey dowladda federaalk ah inaysan wax xilla iska saarin arrinta ku aadan amniga xildhibaanada hiyatan shacabka soomaaliyeed xildhibaan maxamuud cabdulaahi axmed abukaate oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa ku dhaliilay dowladda in aysan in ay dayacday amniga xildhibaanada iyo shacabka kadib markii uu xalay ka badbaaday iskuday dil oo la doonayay in lagu qaarajiyo waxauna ka badbaaday qarax miino oo loo dhigay gaarigii uu la socday xildhibaan abukaata ayaa sheegay in qaraxii xalay aanay waxyeelo ka soo gaarin balse labo ka mid ee ilaaladiisii ay ku dhaawacnaayeen maxamuud abukaate ayaa sheegay in nasiib darro ay tahay in madaxweyne farmaajo xilligii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada uu ballan qaaday in amniga xildhibaanada uu iska xilsaari doono balse haatan waxa uu sheegay inay muuqadayso dayacaad iyo isxilsaarid la-aan sida uu sheegay waxa uu sheegay in amnigii uu faraha kasii baxaya islamarkaasina magaalada ay ka dhacayaan dilal iyo sidoo kale qaar dilal iyo sidoo kale qaraxyo shacabka waxyeelo ay kasoo gaaraan inta badan madaxweyne farmaajo ah ayaa lagu xusuustaa in ololihiisii doorashada ay ku uu ku galay ballamo badan oo ay ka mid tahay xaqiijinta amniga xildhibaanada iyo midda shacabka soomaaliyeed taas oo uu sheegay in wax badan uu ka bedeli doono xaaladda haatan dalka uu marayo waxaase muuqanaysa in haatan maalinba maalinta ka dambayso ay isa soo darayaan dilalka qorshaysan iyo sidoo kale qaraxyada ka dhacaya magaalada muqdisho waxaana maalintii shalay ugu dambeysay qarax gaari ku rarnaayeen oo lagu qabtay iridka laga galo xerada xalaneh ee fadhiga u ah ciidamada midooda afrika ee amisom xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta warbixin waxay ka dhegeysan doonaan guddiga difaaca iyo amniga baarlamaanka kadib markii arbacadii lasoo dhaafay su-aalo laga weydiiyey arrimaha dhismaha ciidamada ra-iisul wasaare xasan cali kheyre inkastoo doodii kulankaasi ay taagneed qorshaha amniga qaranka gaar ahaana dhismaha ciidamada uu yaraaday hadda waxaa lagu wadaa in guddiga difaaca faahfaahin ay ka bixiyaan natiijada kasoo baxday kulankii ka dhacay villa hargeysa ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ka jawaabay arbacadii lasoo dhaafay su-aalo ay weydiiyeen arrimaha ciidamada guddiga difaaca iyo amniga waxaana jirtay in ra-iisul wasaaraha uu ka saaray shakigii jiray guddiga difaaca ee baarlamaanka soomaaliya mooshin laga keenay qorshaha amniga ayaa aada u muuqanaya in hoos uu u dhacay kadib markii madaxtooyada ay kala furfurtay xildhibaanadii waday mooshinkaasi kaasoo intiisa badani ahaa arrimaha la xiriira amniga iyo sidoo kale waxyaabo kaloo dhowr ah oo lagu eedeynayay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya baarlamaanka ayaa soo gabagabay doono dooda mooshinka iyadoo toddobaadkan uu geli doono fasaxa lana soo xiri doono kalfadhiga baarlamaanka soomaaliya ugu dambayna wararka naga soo gaaraya magaalada adis ababa ee dalkaasi etoobiya ayaa waxa ay ku waramayaan in dowladda etoobiya lix sano oo xabsi ah ay ku xukuntay laba nin oo lagu eedeeyey in ay doonayeen in ay gudaha dalkaasi etoobiya ka asaasaan koox xiriir la leh ururka al-shabaab labada nin ee maxkamadda xukunka ay ku riday ayaa waxaa lagu kala magacaabaa bariis yosef iyo sidoo kale anis cusmaan xeer ilaaliyaha guud ee federaalk dalkaasi etoobiya ayaa waxa uu sheegay in raggani la xiray saddex sano ka hor iyaga oo qorsheynayay in ay qaadaan weeraro argagixiso dowladda etoobiya ayaa waxaay ka mid tahay dowladaha ciidamada usoo diray soomaaliya si ay u caawiyaan dowladda soomaaliya oo dagaalo kula jirta ururka al-shabaab xabsiyada ku yaala dalalka afrika waxaa buux dhaafiyey dhalinyaro lagu eedeeyo in ay xiriir la leeyihiin al-shabaab dalalka kenya waxaa la sheegay in ay ku xiran yihiin boqolaal dhalinyaro ah kuwaasi oo ciidamaha dowladda kenya ay gacanta kusoo dhigeen tiro dhowr jeer oo hore howlgallo ay ka fuliyeen gudaha waddankaasi al-shabaab ayaa dhowr jeer weeraro waxay ka fuliyeen wadamada ciidamada usoo diray soomaaliya gaar ahaana wadamada kenya uganda iyo etoobiya warkii oo aad ka dhegaysanayseen maanta oo sabtiha khiyaarta aynu jecelnahay raadiyo wardheer waa naga intaa aniga waa maxamed nuur amiin ayaa idinla socodsiinaya warka tani intaynu warkan warka xiga dib ugu kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu